madaxweyneheenu markuu tegayay arintiia wuxuu waxyaabuhu kala hadlay waxaa kamid ahaa waxyaabaha ay jabuuti tabanayso way way socdaan madaxweynaha iyo madaxda kale kulli waa ku hawlan yihiin waxaa loo socdaa in gobolka oo dhan oo dadka gobolka oo walaalo ah oo deris ah inay xiriir fiican oo ku dhisan is-ixtiraam nabadgelyo iyo horumar dhaqaale iyo iskaashi dhaqaale uu yeesho marka dadaalkaas soomaaliya waxay kamid tahay dadka horseedaya oo horkacaya ayuu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay kamid yihiin